deegaano badan oo ka tirsan gobolkani shabeellaha dhexe xiliyadan oo kale waxaa ka dilaaca cudurro ay ka mid yihiin duumada iyo shuban biyoodka waxaana inta badan sababa in waqtiyada kuleelka la isticmaalo biyaha webiga tuulada timire ee duuleedka jowhar waxaa ka jira xaalado caafimaad daro oo ay la dhibaatoonayaan caruurta iyo dadka da-da ah midaasi oo sababtay isticmaalka biyaha webiga sida uu sheegayo gudoomiyaha tuuladaasi mahad cumar xaaji
bilahan oo kuleelka hadda roobka kixinka deey ayaan aragnay xaruunaa ku taala oo daawooyinka laga siiyo meeha timaha inoogu taalayo xaruun oo xoogaa ka qaata daawooyin laga qaatay hadda caafimaadkooda xoogaa sidii hore waa laga ceenta marka hore birraymaan hadda sabaa waa nusqaam waa nusqaam waxau ka dhashay walaahi xumaa waxuu cunay ilmaha raashida male malaayga cuniga xoogaa ka bilawday malaay malaayga ka bilawday waxaan ka hosirinaay inay noo keenaan daawooyin fiican iyo markan yani waxa uu nagu weyn tahay daawooyin inay noo keenaan shugubiyoodkaas iyo hafiiqleyda iyo ilaahay muqaadirtiis waaye waxaa isqabtay roobkii iyo webiga isqabteen oo fi biyo madoobe fi siimow oo kasoo hoos baxay ayuu intay roobkii naga gooy ilaa beledka biyey wax kole waa goce wax laga sheegsanayo sabaa waa nusqaam waa nusqaam waxau ka dhashay walaahi xumaa waxuu cunay ilmaha raashida male xilligan isticmaalka biyaha webiga shabeelle ayaa aada looga deerinayaa maadaama uu guray midabkana uu bedelmay iyadoo haataani qoysas badan oo degan jiinka webiga ay adeegsadaan ama ay cabaan biyahaasi halka qaarna ay ka kalluumaystaan taasna waxay sababi kartaa inay ka dhashaan cuduro hor leh